magaalada muqdisho waxaa muddooyinkan dambe ka socda kulamo looga hadlayo arrimaha masiiriga ah ee haweenka waxaana soo qaban qaabiyey wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo kulamadaasina ay ka qeybgalayaan ururada haweenka ee maamul goboleedyada dalka gaar ahaan waxaa looga hadlayaa doorka siyaasadeed ee ay haweenka ku leeyihiin sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay iyo xuquuqda qoondada haweenka ee kuraasta dowladda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow colo oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana ka qeybgalaysa kulankaasi ayaa faahfaahisay shirka waxaa looga hadlay iyo muhiimada ay u leedahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle ku nool waxaan ka qayb galay shir qaran oo haweenka isteedyada ay yimideen waxaa looga hadlaayay maxaan ku idhahdaa isbedelka oo hadda waktiga maanta ku jiro oo xaasxaasiga oo maanta dalkaynu ku siinaya laga hadlaayay annagoon cidna raacsanayn ayaan danta dalka iyo ummadda danteeran ka hadalnay haweenaan nahay dhibaatadu annagaynagu dhace xoogayna iyo waxaan midayhaynaa gabdhaha soomaaliyeed waa garan kartaa soddonka sano iyaga waa waxaad badbaadada waday waxa dhibaatada ku dhacaysana waa ayaga haweenka soomaaliyeed haddaan nahay waxaan idinka codsaynaynaa siyaasiyiinta soomaaliyeed inay miiska wada hadalkooda tagaan aad iyo aad aad yay muhiim u tahay inaan la soconno isteedyada oo maxaan ku idhahdaa anigoo weliba gobolka magaalo madaxdi maadaama aan joogo ku hadlaaya isteedka magaciisaan ku hadlaayay oo hirshabeelle aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay dhibaatada oo nanka nafdigayna colaadaha na haysta oo kamid naha naftirkayna aan nahay isteedyada naftirkoora maanta aan deganayn oo dadka qabaa'ilada iyo dhibaatadu ay haysataan kamid naha oo maxaan ku idhahdo baaqadii loo jeedaaye ilaa waxaan u jeedinay meel walba oo soomaalidu ku diridayso dirirta inay nabad ku bedeshaan dhinaca kale gudoomiye madiino ayaa hoosta ka xariiqday in ay wadaan dadaalo lagu doonayo in dastuurka heer federaal iyo midda maamul goboleeda lagu daro qoondada haweenka si loo dhammaystiro tirada boqolkiiba soddonka ee haweenka ay leeyihiin taasaa ka soo ka martay qoondadana waa leenaha barya ma ahan waxaan iyaga ka duugayna ma ahan gibirta soomaaliyeed meel walba mahay joogtay ku leedahay qoondada haweenka waa waa biyo kama dhibcaan waa marka waxaan waxaan codsanay inay naqato dastuuri qoondada haweenka la tuugi maa dastuuri iidoo ah ha noogula daran ee maxaa dastuurka
shirkan oo ka mid ah kulamada heerka caalamiga oo ay yeeshanayaan haweenka dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa weli muqdisho ka socda waxaana looga hadlayaa arrimaha siyaasada dalka gaar ahaan xiliga kala guurka ee doorashooyinka wadankeena iyo kaalinta haweenka ay ku leeyihiin